bismillahi raxmaan raxiim walaal waa mahadsan tahay qorshahan waa qorshe loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka muddada saddexda sano ee soo socota wuxuu leeyahay afar hadaf oo asaasi ah hadafka koowaad waxay tahay inuu dhimo saboqolnimada baahsan ee dalka ka jirta islamarkaana shaqooyin u abuuro dadka dhalinyarada ah waxaan ku qiyaasnay ilaa sideed boqol oo kun oo shaqo in la abuuri karo saddexda sano ee soo socota haddii qorshahan sida loogu talagalay loo fuliyo maalgelintii loo baahnaana la geliyo hadafka labaad wuxuu yahay in dib u habeyn iyo lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee asaasiga ah oo ay ugu horeyso korontada biyaha uu ku xigo wadooyinka iyo dekadaha iyo eerboradana ay kusoo xigaan iyo kaabayaal kaloo badan oo haddaan halkan aan kusoo koobi karin hadafka saddexaad wuxuu yahay in sare loo qaado tayada kartida iyo tayaynta hay-adaha dowladda si ay waajibaadkooda u gutaan adeegna u gaarsiiyaan bulshada hadafka afraadna wuxuu yahay in lasii wado siyaasadii ku salaysnayd wadar ogolka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha amniga iyo in la xoojiyo saraynta sharciga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba afartaa qodob waa fahmay marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin kharashaad lagu fuliyo iyo tasiilaad waxaasoo dhan lagu fulin karo xaggee wasaaraddu ka helaysaa caawimaad ku saabsan sidaad qorshayaashaan aad soo bandhigteen aad ku fulin lahaydeen
walaal de horta wax wasaaradda gooni ugu yaalla ma ahan wax dalkao dhan u yaalla waayo laakiin dowladoo dhan ay ay isku raacday waajibna uu ka saaran yahay in marka la gaaro january labada kun iyo toddoba toddoba iyo tobanka oo qorshuhu ka bilaabanayo wuxuuna ku egyahay december laba kun iyo sagaal iyo tobanka in loo raadiyo kharashkii ku bixi lahay hirgelinta qorshahaas kharashkaas qeyb ka mid ah dowladda soomaaliya iyadaa laga rabaa inay la timaado oo ay dakhliga iyo miisaaniyadda ku darsato qeybta kale ee ka dhimanna taageeradii awalba aan heli jirno oo siyaabo kala duwan dalka loo gelin jiray markan waxaan u yeelnay jiho laga soo galo iyo dhabbala raacaan u yeelnay marka waxaan rabnaa in halkaas laga abaaro oo oo maaragtay dadkii meelo kale wax ku bixin jirna hadda aan dhiraahno hadda annagaa cayimayna wixii wax lagu bixin lahaa marka saas ay taageerada ku timaado marka qorshaha guud wuxuu yahay in wax allaale wixii taageera ee dowladda la siinayo in ay qorshayaashaasi ay soo maraan si qarash walba meesha u baahan yahay loogu jiheeyo waa saas walaal waxaana aada u badnaan jirtay sanadkan sanadkiiba dalkan dhowr bilyan oo dollala yihahda waa lagu bixiyaa hay-adaha kala duwan iyo deeqbixiyaasha kala duwanna qorshe ma jiro dalkao dhan ka dhexeeyey oo oo jiheyn jiray deeqahaas iyo meelaha ay ku kala bixi doonaan marka hadda qorshahan wuxuu u fududeynaya arrintaas in meel laisugu keeno marka deeqbixiyo walba meeshii uu rabay masalan kuwii rabay inay biyaha ama korontada wax ku bixiyaan halkaasay ka dhexhelayaan qofkii rabay inuu waxbarasho iyo caafimaad wax ku bixiyana qorshihii halkaasu ka helaya marka halkaasaan kusoo koobnay wixii oo dhan marka qorshahan wasaaraddiina ay soo bandhigtay yaa u gudbiseen sidaan arkayo waa war-saxaafadeed aad soo saarteen yaad u gudbiseen si fariimahan ay u gaarto
de horta qorshuhu wuxuu ku salaysnaa wadatashi aan la sameynay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedyada oo dhan oo aan socdaalo ku tagnay hadda laakiin maanta waxaan ku daahfurnay golihii wasiirada oo dhan oo wada jooga madaxweynihii ra-iisul wasaarihii guddoomiyaha baarlamaankana waa joogeen si loo wada dhageysto halkaasaa lagu daahfuray oo loosoo gudbiyey dabcan hadhow fulintiisa waxay u taallaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo xitaa ganacsatada oo qeyb lixaad le ka qaadan doona fulintiisa iyo hirgelintiisa marka wasaaradda qorsheynta ad adigu aad wasiirka ka tahay kaalinta kaga aadan maxay tahay ma inay soo bandhigaan qorshihii ay dejiso mise dejintii iyo fulintiiba qeyb baa ku leedihiin
dabcan marka horena dejintiisa waa annagaa isu duweynay oo qoritaankiisana hormuud ka ahayn haddana waxaana laga rabaa fulintiisa haddana inaan sidoo kale hormuud uga noqono oo anaga waajibkeen wuxuu yahay inaan isu duwid sameyno deeqihii dibadda ka imaanayana maadaama aan wasaaradda iskaashiga caalamigana nahay inaan soo ku leexino qorshahan aan ku leexino fulintana hay-adihii kala duwanaa ee dowladda dhexe iyo mid dowlad goboleedyaba lahaaba in iyagana aan dhankooda u weecino wixii markaas kharash ay u baahan yihiin aan kala shaqeyno sidii loo heli lahaa xilli uu dhaqan galaya ma jirtaa wuxuu hirgalayaa dabcan wixii maanta ka dambeeyey qorshuhu waa sharci inkastoo qoraalkii koowaad uu yahay oo ay noo dhiman tahay qeybta labaad inaan soo saarno oo ah yacni hadda nuqulka koowaadaan keliyaan sameynay ama qoraalkii koowaad weli qabyaa ku jirta bisha sideedaad aan jecelnaha inaan soo dhamaystirno oo wadatashi kale aan ku celino markii wadatashigaas dambe uu dhammaado oo bisha sideedaad aan qoraalka sama dambaysta ahaa soo bandhigno hirgelintiisu waxay ka bilaabanaysaa bisha koowaad labada kun iyo toddoba iyo toban waxayna ku eg tahay december labada kun iyo sagaal iyo tobanka hadii aan laydmo marka waxaa la saadaalinayaa ceynta in ay dalka doorasha ka dhacdo oo dowladda ama isbedel u yimaada marka isbedelkaa ma la falgelaya hadda qorshahan aad dejiseen wasaaraddiina dabcan de waxa anagu sideeda mustaqbalkan kasii fakeraynay marka ama anagu shaksiyaadka hadda jooga inay soo noqdaan iyo inaanay soo noqon muhiim ma ahan waxaana waa qoraal dhaxal ah oo dalku uu leeyahay cid alle ciddii timaada oo dalkan mas-uulka ah ay waajib way waajib ka saaran yahay anagu siyaasiyiinana waana imaanaa waana isbedelnaa wax mushkila male laakiin waajibka meeshan yaalla wuxuu yahay hawshan sidii loogu talagalay in loo fuliyo dadka markaas dalka mas-uulka ka ahna inay fuliyaan